aynu ku bilownay xaaladda magaalada baydhabo ayaa maanta kacsan kadib markii maalintii saddexaad ay dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo joogitaanka xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyihii hore baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan kuwaasoo baydhabo u jooga sidii ay u dhisi lahaayeen maamul goboleed cusub oo ka kooban saddex gobol dibadbaxyadan waxaa dhigaya taageerayaasha maamul goboleedka cusub ee lixda gobol ee dhowaan baydhabo laga dhisay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya nicholas key ayaa labada dhinac ee isku haya baydhabo waxa uu ugu baaqay inay khilaafkooda wadahadal ku dhammeeyaan haddaba sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu iminka sida ay tahay ayaa wariyaheena maxamuud ibraahim waxa uu weydiiyey wariyaha v o eda baydhabo mukhtaar catoosh aad baad umahadsantahay maxamuud maalintii saddexaad ayaa mudaaharaadyo rabshado wata waxa ay ka dhacayaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo loogu soo horjeeday maatanka shariif xasan sheekh aadan dadweyne aada u fara badan ayaa mudaharaadyadaasi ka qayb qaadanaya oo xaafadaha kala duwan magaalada baydhabo ka yimid kuwaasi oo daynkooda ku muujinaya islamarkaana sheegaya inay si weyn uga soo horjeedaan shariif xasan sheekh aadan waxaa xusid mudan ee mudaharaadyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inuu ku dhaawacmay wiil dhalinyaraha oo da-diisu shan iyo toban jir ahayd kaasi oo ay dhaawaceen ilaalada gaarka ee shariif xasan sheekh aadan sida ay v o a u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugnaa goobta mudaaharaadka uu ka dhacay oo ahayd afaafka hore ee hoyga uu ka degan yahay shariif xasan sheekh aadan magaalada baydhabo waa garta maxaa loo dhaawacay wiilka ilaalada maxay u dhaawaceen dadkii mudaaharaadka sameynayey ayaa waxay ku dhawaadeen hoyga uu shariif xasan sheekh aadan ka degan yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay markaasi ayaa mid kamid ah ilaalada shariif xasan waxa uu xabisiday dadkii mudaaharaadka sameynayay mid kamid ah dhalinyarada mudaaharaadkaasi ka qaadanayay ayaana ku dhaawacmay xabadda dadka uu ku riday askarigaasi xaaladda magaalada ee guud hadda waa sidee xaaladda magaalada weli waa ay kacsan tahay waxa wararka qaar ay sheegayeen in xildhibaanada dhinaca magaalada muqdisho ay aadayaan laakiin qaar kamid a xildhibaanada oo aan boordhow la xiriiray gaar ahaan xildhibaanada ku sugan hotelka bakiin oo iyagu ku howlanaa dhisida maamulka saddexda gobol iyagu waxa ay sheegeen inaysan u socon dhinaca magaalada muqdisho islamarkaana waxa ay xildhibaanadaasi ay ii sheegeen inay dhamaystirayaan dhismaha maamulka saddexda gobol baay boqol iyo shabeellaha hoose waxay sidoo kale muujiyeen marka ay dhisaan maamulkaasi inay dib markaasi ugu laabanayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa gartay catoosh ilaalada shariif xasan waa kuwe ma amisom ayaa ilaalinayso mise ilaalo kaasa ayuu wataa maxamuud ilaalada shariif xasan waxay isugu jiraan ciidamo kuwa amisom iyo sidoo kale ciidamo dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan wiilkanna waxaa dhaawacay ciidamada soomaalida ee ilaalinaya shariif xasan sheekh aadan waxaa kaloo xusid mudan in wiilka uu ahaa mid huwan calanka koonfurta soomaaliya isagoona markaasi ku sugnaa meel ku dhow guriga shariif xasan sheekh aadan waxaana saaka cabsi laga qabay in mudaxaraadayaasha ay galaan ama jiiraan ilaalada oo ay galaan guriga uu ka degan yahay ama hoyga uu ka degan yahay shariif xasan magaalada baydhabo shariif xasan iyo maamulka lixda gobol ah ee looga dhawaaqay meesha wax wada hadal ah ma u furmeen si loo qaboojiyo xiisada meesha ka taagan maxamuud wax wadahadal oo u furmay dhinac ma jirto sidoo kale ma muuqato saansaan ay ku wada hadli karaan labada dhinac waxaana la dareemayaa in labada dhinac ay wadaan guluf colaadeed isagoona isku hub iyo ciidan uruursanaya dadka magaalada baydhabo ayaa cabsi waxay ka qabaan in iskahorimaadyo ay ku dhex mari karaan labada dhinac xilli kasta gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kabay inkastoo wararka qaar ay muujinayaan saraakiisha amisom inay amar ku siiyeen labada dhinac inaysan wax xabada magaalada ku ridi karin oo aysan amisom u dulqaadanaynin sida ay xaqiijiyeen saraakiil ku dhow dhow amisom wariyaha v o eda mukhtaar catoosho khadka telefoonka ugu rameeyey maxamuud ibraahim cali halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a